asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad mideenan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadan doonaa sheekooyinkeennii dulucda weyn lahaa ama kuweennii daboolku saara ama kuweennii haddii eebba idmahayo duxda iyo darkaba lahaa ama kuweennii daymada iyo haddii rabbi idmahayo daandaansiga intaba lahaa waana kuweennii caanka ahaa ee aynu isla garanayno habka ay u dhici jireen ama say isula jaan qaadi jireen waana kuwii aan dhihi karno noloshu mar waxay u ahaayeen ilays marna iftiin marna oog marna odhaah marna aragti marna aqliyayn waana xubnaheennaas sidaas caanka inoogu ahaa middeennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi reero meel deggan oo qayro ahaa ayaa waxaa u soo dhacday xilli fiida marka la yidhaahdo cidmaalka oo kaleento oo ciduhu ay soo hoyaadeen xoolihiina la maalay ayaa waxaa u soo dhacay war degdeg ah warkaa degdega oo ahaa mid heeruhu ayna ku farxin ama ayna mahadinin ama ayna soo dhoweynin kaasoo reeraha dhexdoodii ama dadweynihii durba dhegtooda uu ku dhibcay u sheegay ama ay ka faa'iideen wahan wareer walaac iyo weliba weyraax kolkaasay isku uugaameen isla uugaamowgii iyo hobshohobshayntii ayaa waxay sababtay haddii eebba idmahayo in odaygii reerka ama kayradan ninkii ugu aragtida fiicnaa ama odaygii aan lagaga daba dhufan jirin ee warka uu dhahaayo uu geedka go-anka ahaan jiray kayradanna odayga u ahaa inay xogtii gaadho orbal oday hebel u sheega oday hebel ayaa xogtiiyu gaadhay markii oday hebel xogta iyadaa loo sheegay ee uu soo baxay ilaa nin weynoo xog uu imaatay fadhiuma yaalle ayuu wuxuu u imaaday dhallinyaradii odayaashii hooyooyinkii gabdhihii wiilashii wixii oo isdhex fadhiya oo wahanka iyo walbahaarka iyo ugaamowgu uu aad iyo aad ugu hobshohobsheeyey dushooda kolka uu dadka iyagaa u yimid ayuu yidhi maxaa la sheegay markaasaa la yidhi xogta noocaasa noocaasa ayaa soo dhacday markaasuu yidhi may maqlaysaan haabaa la yidhi durba inuu dee caqligii lagu yaqaanay soo wado ayaa soo caddaatay dhegtana way u wada jalqiyeen si weliba qoor dhiibasho leh ayayna u wada qaabileen kolka uu yidhi may maqlaysaan haa weeye waana ku maqallaa oday hebelow markaasuu wuxuu yidhi waxaa la yidhi oo ka mid ah mahmah cilmiyeedkeennii aynu ka soo gaadhnay isirkeenna waxaa ka mid ahayd oo aynu innaguna qaadanaynaa war bal seexda wareer cawo waa loo waabariistaa war bal iska seexda wareer cawo waa loo waabariistaaye iska kala taga oo orda seexda sidaasaa horay talo odayaasheennii asalka ahaa ee aynu ka soo gaadhnay dhadhankiiyo xigmaddu inoo dheheen waxaa la yidhi wareer cawo waa loo waabariistaaye orda kala jiif taga wixii waa la baryo ayaynu arki doonnaa intaas ayuu ku yidhi dee dadkaasuna waxay ahaayeen dad wax kastoo ay qabaan markii caqli iyo talo wanaagsani soo yeedho ama tilmaan wacan la siiyo aad iyo aad ugu qanca una dhega nugul dhega wadanna ahna kuwa haddii eebba idmahayo aan aqoonin laba dhaclaynta maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayn xubinteenna murtida maanta ciidamkii eebe waxaa la yidhi bir baa bir lagu jaraa bir baa bir lagu jaraa bay ina leedahay maahmaahdeennan maanta